la socotiin arinta maamul sumaynta xeebeeda waxaa lagu wareejiyey oo gacanta loo geliyay odayaasha dhaqanka shirka hadda maanta laga furay janaayo laba iyo tobankeeda oo madaxweynaha uu daha furay fayskiisii hadacsanaanta ahaa uu ka bixi doono insha allah maya insha allah waxaan rajaynayaa qof walba wuxuu ku qanci doonaa markii wanaagga shirka oo la arko iyo cadaalada laga rabo shirka inuu ku dhaqaaqo marka waxaan rajaynayaa wasiirkii arrimaha gudaha ayaa gobolka hiiraan kusii dambeeye in ogaafka iyo iyo odayaasha kaloo laga dhiman ay lagu soo qancin doono insha allah